الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay dhaxalkii siiba qolyihii suduska ama lix meeloodoo meel ku dhexlayey toddoba ayay ahaayeen markaa dhowr ayuu inoo soo sheegay qaala naadimu raxima ullahu tacaala wuxu uhi wajaadatan fasaacidan la mudliya bidakarin min bayni sintaynihiya wa bintan ibni saacidan maca bint fardin wa ukhtin min abin maca ukhti waxau sheekhu leeyahy wajaddatan wasudusa habow waxaa kaloo suduskii ay siiyeen jaddatan ayay hal ayay fasaacidan iyo wixii ka sii badan laa mudliya mid ku soo dhowaatay maya bidakarin mid lab oo min bayni sintayni laba dhadig u dhaxeeya laa mudliyatin hiya ayadu mid ku soo dhowaatay maya bidakarin mid lab oo min bayni sintayni laba dhadig u dhaxeeya wa binta libni inandii uu meydku awowgaha inankiisu dhalay bay siiyeen saacidan fa saacidan iyo wax ka sii badan ow maca binti fardin maca bintin fardatin inanuu meydku dhalay oo mida la joogtaa wa ukhtan walaal bay siiyeen min abin xagga abba ay ka walaaliyiinoo maca ukhti aslayni walaalay labada asalba ku walaaloobeen la joogtaa wal abba aabbi ayay siiyeen wajaddan awow ayay siiyeen maa calaa maca culuwi maca sarrayntiisa ama weyn calaa haba sarreeye oo maca waladin la joogay ilmow meydku dhalay oo walad ibnin ama inanku ilmow si dhalay la jooga safala ama safula kaas oo hooseeyo oo bimacnaa haba hooseeyeen waxaa sheekhu raxima ullahu tacaala uu leeyahay waxaa kaloo culimmadu ay caddeeyeen oo ay siiyeen inay lix meeloodoo meel wax ku dhexlayso ayeeyo hal ayeeyo iyo wixii ka sii badan hal ayeeyo ee laba iyo saddexa ama xagga aabbaha ka timaadda ayadaasi ama xagga ayeeyaha xagga hooyaha ka timaaddo labada miduna ayenimadooda ama xagga hooya ama xaggaa miduna ka timaadeen xadiid abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayaan ayaa wuxuu tilmaamaya annahu sala la sl acda aljaddata sudus ayeeyada wuxuu siiyey lix meelood ow meel ayuu siiyey xadiid kaloo xaakim uu isagana warinayo waxaa kaluu tilmaamaya annahu qadaa bihi liljadatayni suduska inuu u xukmiyey laba ayeeyey inay qaadanayaan haddaba wuxuyna yidhi jaddatan fasaacidan hal ayay iyo wixii ka sii badan waxa aan iyadu dhexlayni buuhi laa mudliyatan bidakarin min bayni sintayniya mid ayadu ku soo dhowaatay mid lab oo meydka mid labi u dhaxeeyo kaa labe u dhaxeeyaana uu laba dhadig u dhaxeeyey hareeraha ka xigaan dhaxalka ayeeyooyinka marka laga hadlayo marka ay derajada koowaad joogaan derajada koowaad ee u xigta ama ayeyda koowaad marka ay joogaan waa laba uun waa ayeeyada ummul ummi iyo ayeeyada ummul abi qofkan dhintay hooyadii tii dhashay iyo qofkan meydkaa dhintay aabbihii tii dhashay waa ayeydii aabba iyo ayeydii hooyo markaa waa labadaa haddii ay wada joogaanna way wada dhexlayaan haddii ay markaa dee kala maqan yihiinna toodii joogto unbaa dhexlaysaa marka ay derajada labaad gaadhaan ayeeyooyinku waxay noqdaan afar xagga hooyo waxa ka yimaada laba ummu ummin ummi hooyada hooyadeed hooyadeed waa ayeydii labaad ee hooyo iyo ummu abil ummi meydka hooyadii macnaa meydka awowgii hooyo hooyadeed ummu abil ummi meydka hooyadii aabbaheed hooyadii waa waxa weeyaan meydka ayeydii ayay awowgii hooyo hooyadeed weeye labadaasi waxay ka yimaadaan xagga hooyada labana waxay ka imanayaan xagga aabbaha waxa weeye aaba ummu abil abi aabbaha aabbihii hooyadii iyo ummu ummil abi meydka aabbihii hooyadii hooyadeed markaana afartaasay noqonayaanoo labana xagga hooyay ka imanayaan labana xagga aabbay ka imanayaan haddaba taan wax dhexlayninee uu sheegayaa waxa weeye waa ummu abil ummi waxa weeye awowga hooyo hooyadii oo ayaydii noqonaysa markaa meydkana taas ayaan waxba dhexlaynin le'annahu waxay meydka u soo martay aabbe aabbahaasna waxa uu isna uu ku sii dhowaado meydka ka sii xigtaa hooyo idan kaa ay ku soo dhowaatay wuxuu u dhaxeeyaa kaa labkii wuxuu u dhaxeeyaa hooyadii oo tii meydka dhashay ah iyo hooyadii isaga dhashay oo isaga ku soo dhowaatay ayuu u dhaxeeyaa markaa derajada labaad markay joogaan waxaa ka dhaxlaya uun laba xagga aabba ah iyo mid xagga hooye ah oo masalan mid ku soo dhowaatay dee dhadig saafia oo hooyada hooyada hooyadeeda ama mid ku soo dhowaatay dee lab markaa badhax tiran oo meydka aabbihi aabbihii hooyadii ah ama meydka hooyadii yacni aabbihii hooyadeed hooyadeed laakiin meydka hooyadii aabbihii hooyadeed taas iyadu waxba dhaxli mayso waa tanuu markaa ina leeyahay iyadu ma dhaxlayso ta ku soo dhowaatay maxdu inaas iyadu soo martay ee meydka hooyadii hooyadii ah ta iyaduna lab sooca ku soo dhowaatay ummu abil abi meydka aabbihii aabbihii hooyadii ama inaas intay dhadig soo raacday lab timi ummu ummil abi ummu ummil abi ayaa dhaxlaysaa ta aan dhexlayninna waxa weeye ummu abil ummi meydka hooyadii aabbaheed hooyadii ayaan markaa dhexlaynin waa ta bidakarin baynusaynu ina leeyahay waayo isaga lafdiisa ayaa dawilarxaamka ka tirsan markaa wajadatan fasaacidan bay siiyeen laamudiyatan hiya mid ku soo dhowaatay maya bidakarin mid laboo laamudiyatan hiya mid hiya macna waaye hawsagta hiya weeye laamudiya hiya mid ku soo dhowaatay aan ahayn bidakarin mid lab oo min bayni sintayni laba u dhaxeeya dhadig waxaynu ummu abil ummi waa meydka awowgii hooyo hooyadeed weeye leanna wuxuu u dhaxeeyaa laba dhadigoo tii meydka dhashee isaguu dhalay iyo tii isaga dhashayoo dha ayuu labadaas u dhaxeeyaa ma dhaxlayo markaakaas waxaa kaloo culimmadu ay siiyeen sudus bintulibni hal inanuu meydku dhalay iyo wax ka sii badan laba iyo saddex iyo wax ka sii badan oo la joogtaa hal inan oo isaguu dhalay mayd baa dhinto wuxuu ka tegey inanuu dhalay oo bintu sulbi baa laydhaha isagu uu dhalay iyo hablo uu awow yahay oo inamadiisii dhaleen ama mid ama laba ama saddex ha ahaatee inantu dee kalabadh bay qaadanaysaa waynu soo marnay kuwana iyadana mid hadday tii hadday laba yihiinna sudus bay qaadanaysaa oo waa halkaa uu markaasina leeyahay wa bintalibni saacidan fa saacidan bintalibnina sudus bay siiyeen inantii maydka awowga inankiisu dhalay saacidan fa saacidan iyo wax ka sii badanoo maca binti fardin ay fardatin inan keliyuu dhalay la jooga waa takmilata hulsayn wax laydhaha bay qaataan waxa kaloo iyadana ay siiyeen hal walaal oo meydka ay xagga aabba ka walaala yihiin oo la joogta mid ay xagga hooyo aabba ka walaala yihiin taasina waxay qaadanaysaa iyaduna sudus bay qaadanaysaa tanay aabbiyo hooyoba wadaagaan waxay qaadanaysaa iyadu kala badho waynu soo marnay tan kale keligeed ay xagga aabba ka walaalayiin ama laba ama saddex ama afar intay doonaanba ha noqdaane iyaguna sudus bay qaadanayaanoo takmilata hulusayn wax la yidhaahdo ayay isla qaataanoo hablo ama kuwa la dhashay maydkaadaan ama kuwuu dhalay ha ahaadaane hulusayn kama badsadaan takmilata hulusayn saa daraaddeed baa loo yidhaahdaa bintulibni inay qaadanaysa markay bintusulbi inanuu dhalay la joogto ijmaac bay culimmadu ku soo naqliyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana xukmiyey sida xadiidkii bukhaari ibnu mascuud laga warinayuu ahaa bintulibnina markaas bintulibni libni maca bintilibni ayaguna markaa waa isku midoo saasubay la mid noqonayaan ayaga markay ukhto tahay shaqiiqa iyo ukhto li'aba wada joogana ayadana way uga qiyaaseenoo taasay unbay la mid tahay ayay yidhaahdeen markaa waa halkuu leeyahay waa ukhtan min abin ayay siiyeen suduskii maca ukhti aslayni walaashii labada asalba asalka aabba iyo asalka wayu macnaa ay xagga hoyo xagga aabba ka wada lahayn asalka labada asal wuxuu ka wadaa asalka xagga aabbo iyo asalka xagga hooyo walabba shadka yani waa nadmi umbushire walab waaba walabow wajaddan aabba iyo awowna waa siiyeen awowgaasi haba sarreeyo oo aabbaha aabbihii aabbihiiba ha ahaado laakiin uu la joogo walad maca walad oo walad ibni safala weyn safal haba hooseeyo hadduu dhinto qof labyadhadii mid toolaba haado oo uu aabbihii ka tago iyo ilmo uu dhalay ilmaha u dhalay amaha labaad amaha dhadigaadu ama inankiisu ilmo uu sii dhalay inankaasi haboosiyo inanka inankiisa inankiisa ilmo uu sii dhalayba ha ahaadee aabbahaasi wuxuu qaadanaya lix meeloodoo meel ayuu faralahaan ku qaadanaya inta kalena inanka casabaan ku qaadanaya haddii ama hadday inan iyo inama yihiin hadday laakiin nin qura yihiin ayay inta kalena casabuu ku qaadanayaa awowgii ayaa isaguna la mid aho awowgii isna wuxuu wax ku dhaxlaa lix meeloodoo meel marka uu la joogo ilmo uu meydkii ama inankiisana awowga yahay u dhaama inankiisu ilmaa uu dhalay ama inankiisu ilmo uu sii dhalay uu la joogo ilmahaasi haba hooseeya waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudusu mima tarak in kaana lahu walad wase ilaahay leeyahay labadiisa aabbo aabbihii hooye mid walba sudus buu leeyahay wixii uu ka tegey hadduu ilma leeyahay qofkaa dhintay wuxu uhi sheekhu wajaddatan ayay ayay siiyeen suduskii wasudusa xaba waxay siiyeen jaddatan fasaacidan iyo hal ayay wax ka sii badan laa mudliyatan mid ku dhowaatay maya hiya iyadu bidakarin midlab oo min bayni sintayni laba dhadig u dhaxeeya wa bintalibni waxaba wasudus xaba sudus waxay kaloo siiyeen bintalibni inanuu meydku dhalay oo wawiyuhu inankiisu dhalay saacidan fasaacidan iyo hal inan wax ka sii badan oo maca binti fardin maca bintin fardatin inan keliya uu dhalay la joogtaa wa ukhtan waxaba u asudusa waxay siiyeen wasudusa waxaba waxay siiyeen ukhtan walaal min abin xagga aabbay ka walaaliyiinu maca ukhti aslayni walaalay labada asalba wadaagaan aabbihi hooyaba la jirtaa walabba waljaddan aabba iyo awowbay siiyeen maa calaa wain calaa ama macalu ama haba sarreeya awowgiye oo maca waladin ilmow meydku dhalay la jooga ow walad ibnin ama inankiisu ilmow dhalay la jooga safula ama safala ha hooseeyo inankaasi oo inanka inankiisa inankiisa ilmow sii dhalay ba ahaadee لأqرب الcaصباaت bعd الفrd mا ybقى fain yufqd fakulna غنima aلبن bعdh bنه faأsفلا فاlأb faاljad lah وin calىa wuxuu sheekhu uhi لأqرب الcaصباaتi casabooyinka kuwii ugu dhowaa waxa u sugnaaday bacda اlfardi faralkiiyo nasiibkii go-anaa dabadii maa yabqaa wixii soo hadha fain yufqad haddii la waayaa kaa faral kale ama faral cid ku qaadata haddii la waayo fa kullana hanima dhammaan wuu wada qaadanoo wuu wada haniimaysan alibnu inankii weeye bacdahu dabadna ibnuhuba aday faasaraya wax kasii hooseeya falabu aabbihii ayaa ku xiga faljaddu awowgii lahu aabbihi u sugnaaday wain calaa haba sarreeye sheekhu halkaa hore wuxuu inooga soo hadlay dadkii asxaabulfuruudka ahaa ee faralka go-an wax ku dhexlayey faralyaalku lix ayay ahaayeen mid walba intii qaadanaysay waynu soo marnay dadkii qaadanayeyna waynu soo marnay waana kii inoo soo tilmaamay inay waxa wax lagu dhexlay digu faral iyo tacsiib ay tahay halkanna wuxuu inoo gelaya casabadii casabadu waa jamcu casaba casabana waxaa la idhaha man laysa lahu sahmun muqadarun xaala tacsiibihi min jihati tacsiibihi waxaa la yidhaha midaanu u sugnaanin sahmi go'an xilligaa uu casabaynayo xaggaa uu ka casabaynayo midaan sahmi iyo qori go'an lahayn ayaa caasib la yidhaahdaa amaa waxay yidhaahdaan kullu dii walaayin aw dakarin nasiibin laysa bayna wa bayna almeyiti unhaa waa mid kasta oo walo u saaxiiba ama waa mid kasta oo lab oo nasiib ahoo bimacnaa nasab iyo qaraabo ay wadaagaan oo isaga iyo meydka aan isugu tegin dhadig aan isugu tegin macnaha aanu ka dhaxaynin oo qaraabada kulmisay aanay ahayn dhadig markay kaa tacriifinayaanna waa caasibun binafsihi caasibka ayaa laba u qaybsamo oo saddex u qaybsamooo caasibun binafsihi caasibun bihayrihi caasibun maca hayrihi waa saddexdaa way kooban yihiin ka aynu tacriifinaynu hi waa kaan sahmi go-an lahayn markanuu casabaynayo xagga uu ka casabaynaya aan ku lahayn ama kaan idhi waa mid kasta oo labo nasiiboo isagiiyo meydka aan mid dhadig u dhaxaynin wa caasibun binafsihi baa la yidhaahdaa qabso oo wuxuu ka yimaadaa uun dhowr jiho jihatu albunuwa jihatu alubuwa jihatu alukhuwa jihatu alcumuuma afartaas jihun buu ka yimaadaa waa wiilashii oo bunuwadii iyo wiilasha wiilashoodii jihatu alubuwa waa aabbi iyo awowgiiyo wixii ka yimi jihatu alukhuwa waa walaalihii iyo walaaluhu waxay sii dhaleen walaalihii labaa iyo jihatu alcumuuma waa adeeradii iyo wixii ay sii dhaleen caasibun binafsi haddaad maqasho waa intaasun yacnii kan wadaaga yacniina isagana caasibun binafsi baa lagu tiiriyaa markaa isaga kan u xoreeyey isagana caasibun binafsi baa lagu tiiriyaayo waa halka la yidhaahdo caasibun binafsihi dumarku keliya waxay ka noqdaan u halkaa walhalku saaxibu raxbiya uu lahaa walaysa fi nisaa'i turun casaba ila alatii manat bicti raqaba dumarka casaba kuma jirto macnaha caasibun binafsihi kuma jiro ilaa taa galladaysatay qoorta xoraynteeda mooyaane kaisaga caasibun binafsi baa lale waa kuu inoo sheegayo midna waxaa la yidhahaa caasibun bihayrihi caasibun bihayrihina waa mid kastoo dhaadigoo uu casabeeye mid labi taasina way sahlanta oo waxayana kaa lumaya ma aha afartii dumarka ahaa ee aynu dhi markay keli keli yihiin nisbay qaataan marka ay mid laboo mid dhadigoo kaley walaaliyihiin ay la joogtana iyo wax kasiba aynu uluaan bay qaadanayaan maxay ahaayeen bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab soo may hayn afartaasoo walaalkood la joogan weeye bintu sulbi ibnu sulbi la joogo inantii u dhalayoo inaanu dhalay meydku la joogo inant meydku awowga inankiisu dhalo inaanu meydku inankiisu dhalay la joogo inanay xaggooya xaba ka walaala yihiin oo inanay xaggooya xagga aaba ka walaalin la joogo inanay xagga aaba meydka ka walaal yihiin oo inan xagga aaba ay ka walaalin la joogo waa afartaa dumar ah ayaa la yidhaha caasibun bihayrihi waxay casabo ku noqdeen walaalkoodana casabeeyey waxaa ku yimi casaba maca alkhayr casaba maca alkhayr waa midka soo dhadiga oo casabo ku noqonaysa markay mid kale la kulanto taasina waxaa la yidhaahdaa keliya waa alakhawaatu maca albanaat casaba mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey hablo uu dhalay iyo hablo ay walaala yihiin hablaha uu dhalay waxay qaadanayaan uluaan inta soo hadhayna hablahanay walaalayin baa casabaynaya cid kale u iman mayso oo derajadii walaalka ayay hablahaas yeelanayaanoo hadday ashiqo yihiin walaalkii laabka way xijaabayaan adeerradii iyo ilmaadeerradiiyo waxaasoo dhanna way xijaabayaanoo kuwaasina casaba maca alkhayr baa la yidhaahdaa casabadu intaasay ku dhan tahay kanuu haddaba inoo sheegayaa caasibun binafsi iyo caasibun bihayrihi iyo caasibun maca alkhayri waa noqon karaa wuxuu inoo sheegaynaa waa xukunkiisii kutubta qaarkood baa ku tacriifiya oo yacnii xukunka ku tacriifiya xukunka in lagu tacriifiyaana manaadiqada agtooda waa marduud wa cindahu min jumlati lmarduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi laakiin waa xukunkiisii marka wuxuuna yidhi casabaadka ka ugu dhow waxaa u sugnaaday wixii soo faadil noqdee soo hadha faralka dabadii haddii mid faral la lawaayana dhammaan wada qaadanaya xukunka caasibku waxa weeye hadduu keli noqdo oo masala inan keliunbaa jooga aabbo keliyunbaa jooga awow keliyunbaa jooga walaal keliyunbaa jooga adeer keliyunbaa jooga inan loo adeer yahay unbaa jooga waa keligii cid kale ma joogto wuu wada qaadan xoolaha haddii ay cid farali la joogtana sida zawjo iyo hadday la joogaanna wixii soo hadha ayuunbuu qaata hadday wax soo hadhaan hadday waxba soo hadhi waayaanoo istiqraaqulfuruud uu ku dhacana waxa weeye wuu iska qadaa markaa wuxuu leeyahy casabaad waxaa u sugnaaday kuwa ugu dhow faralka dabadeed wixii soo hadhay intii kii faralkaa uu qaatay intiisii wixii soo hadhay buu leeyahy fain yufqad haddii la waayo faralkii ama kii faralkaa haddii la waayana dhammaan wada qaadan wixiiba haddaba wuu inoo tirinayaayo wuxuu idhi alibnu casabaadkii waxaa ugu dhow inan ku dhalay waayo isagaa ugu horeeyo isagay casabadiisu ugu awood badan tahay aabbihii markuu la joogo aabbihii casabun oo aabbihii sudus buu qaadanaya inta kale isagaa qaadanaya walaashii ayuu casabaynayaa saasuu markaa ugu awood batay kadibna waxaa ku xigay inankiisii ibnulibn ibnulibni libni saa uyuu soconayaa aabbaha isagaa laga horraysiinayaa waxaa ku soo xiga falabo aabbihii baa haddana ku soo xigaa oo casabada kaloo dhammi aabbihii bay maydka ugu imanaysaa faljaddu lahu awowgii xagga aabba ka yimi aabbaha aabbihii ahaa ayaa isagu soo xiga aabbihi xagga hooyo ee awowga markaa hooye noqonaya buu meesha markaa isagu ku saaraya haba sarreeyee markaa wuxu uhi sheekhu liaqrabi alcasabaati casabooyin kuwa ugu dhow waxaa u sugnaaday bacda alfardi faral dabadi maa yabqaa wixii soo baaqi noqda ayaa u sugnaaday hadday wax soo baaqi noqdaan fa in yufqad haddii faral la waayo oo faral cid wax ku qaata haddii la waayo fa kullan dhammaan xoolihii qaniima wada qaniimisan oo wada qaadan waana siduu xadiidku ahaa saxiixa alxiqu lfaraa'ida biahliha faralyaalka iyo sahmiyaasha go-aan waxaa haleeshiisaan ehelkeedii ciddii lahayd famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar wixii soo hadha ninka ugu xiga ee lab ayaa leh alibni iyo alibnu labada waa la odhan karaa alibnu haddii la yidhaha huwa isagu alibnu wey ka ugu dhowi bacdahu ibnu falabu faljadu saasuu wada dheh waxaa ka wanaagsan bay yidhaahdaan alibni inanka liaqrabi alcasabaati waxa u sugnaaday alibni waxaa u sugnaaday inankii u dhalay dee wixii soo hadhay ama dhammaanbu wada qaadan bacdahu dabadiina ibnuhu baa ahaaday fa asfalay inankaa wixii ka soo hoosiyey inanka inankiisii falabi aabbihii waxa u sugnaaday maa yabqaa fa yufqad fa kullan hanima faljaddi awowgii isagana waxa u sugnaaday wixii soo hadhay ama wuu wada qaadan oo lahu aabba u sugnaaday weyn calaa haba sarreeye waxaa kaluu sheekhu yihi wain yakun awlaadu aslayni wasaada uluhu calaa qasmin wajab id laysa fardun qow yakuunu raaqi bisusihi wasaada ululbaaqi wuxu uhi wain yakun wain yuujad haddii la helo awlaadu aslayni walaala ay awlaad ay labada asalba meydka wadaagaan wa abin aw abin ama aabbahuna ay wadaagaan oo wasaada uluhu ulusulmaalna calaa qasmin qaybsi uu markaas uga kordho wain yakun haddii la helo wain yakun haddii la helo yacni macahu maca aljaddi awlaadu labow aslayni awowgii hadday la jiraan awlaad labada asalba ay wadaagaan meydka wa abin ow abin ama aabba keliya oo wasaada uu kordhan uluhu ulusulmaal calaa qasmin qaybin uga kordhaya qaybsi wajaba waa waajibayaa id laysa fardun waa marka aanu ahayn mid faral u saaxiibi ow ama yakuunu wuxuu noqon raaqii bisusihi suduskiisa mid dheeraan ahaan ama siyaad ahaan ama korodh ahaan u qaata ow saada ama waxaa kordhay ulusul baaqii baa kordhay wa kaana ow kaana ama dheeraadkii filqismati qismada ayuu ahaaday fardun baana wujida intaasoo masaleba la helay faljaddu awowgu ya'khudu alaxada kow dheefda badan alajwada ee u fiican ayuu qaadan uma qsimi alxaasila xaasilka waxaad u qaybisaa lilikhwati walaalihii bayna jumlatihim duuduubkooda lidakarin kii labaad waxaad ka yeeshaa ka unsayayni laba dhadig oo kale lidakarin waxaa u sugnaaday ka unsayayni laba dhadig oo kale wuxuu u sugnaa sheekhu afartan bayd casabadii siduu u waray markuu awowgii tilmaamay ayaa wuxuu inoo soo dhex geliyey masaa'iluljaddi waalikhwa masaa'isha iyo sida ay wax u wada dhaxlaan awowga iyo walaaluhu waana masalo xilliyadaa hore sideeda u adkaan jirtay culimmaduna ay ka digi jirtay laakiin markii dambe ee dee madaahiibtii ay iska sugnaadeen ee masaa'ilkii la qoray dee wax suurooyinkoodiiba iska wada kooban oo la wada hayo ayay noqdeen laakiin xilliyadaa hore aad bay culimmadu uga digi jireen oo yacnii ka idinku dhiiran qaybinta masaa'ilka jadka iyo ikhwada waa ka naarta idinku dhiiran ayay odhan jireen ama iga daaye bay odhan jireen yacni masaa'ilka awowga iyo walaalaha culimmaduna markii hore lama madhab bay leeyihiin oo culimmada qaarkood awowga halka aabbaha ayay mariyaanoo awooddii aabbahay siyaano walaalaha way ku xijaabaan idan awowgoo kaliya dhaxlo markaa hawl ma yeelato sida ay u badan yihiinna ee madhabkan shaaficina yahay asalka madhabkii zayd ibnu haabitna uu ahaa afradukum zaydun uu yidhi waxa weeye inay wada dhaxlayaan haddaba markay kulmaan awow iyo walaalo oo ay yihiin awow iyo walaalo xagga iyo xagga abamidka ay ka wadaagaan ama wiilal iyo hablo isku jiraadaan ama hablo gaara ama inamo gaara ama marka ay yihiin kuwo ay xagga aabba wanaagaan maydka iyo awowgii ama labadoodaba haddaba haddii laba xaaladood bay yeelataa haddana inuu qof galo oo faral wax ku qaadanayaa la joogo iyo inaanu la joogin kuwa la kulma dawalfaralka ahee la kulma awow iyo walaaluhuna waa inantuu meydku dhalay iyo inanka meydku inantuu sii dhalay iyo hooyada iyo ayeyda iyo zawj iyo zawjada waa lixdaasunbaa la kulma marka haddii aanu mid farali la joogin ee maydkaa dhintay uu ka tago uun awowgaa iyo walaalahaa way saalan tahay wuxuu leeyahay hadbata badan ulusulmaal maalka saddex meelka loo qaybiyo meel ahaan inay u badan tahay iyo in laga soo qaado walaal sidiisoo kale inuula qaybsamo hadba kii u dheef badan baa la eegayaa markaa waxay yidhaahdeen inuu la qaybsado oo walaal oo kale awowga laga soo qaado ayaa u khayr badan marka ay labanlaabkii ka yar yihiin labanlaabkii marka ay ka yar yihiin oo masalan waa shan masalo waxaa la jooga hal walaaluun dee labunbay maalkii ka wada dhigan waxaa la joogta inan qura dee saddexun intay ka dhigtaamuu laba qori qaadan laba hablood oo ay maydka walaaliyiin baa la jooga dee afarun bay ka dhigan oo isnaa labun buu qaadanaya iyaguna mid mid saddex walaalood baa la jooga dee iyagana madax madaxun baa laga soo qaadaya isagana ama iyagana saddex madax isagana laba madaxun baa laga soo qaadaya markaa shan labuu qaadanaya iyaguna maalmaal bay qaadanaya ama walaal iyo hal walaal dee labadooda akha iyo isaga waxaa laga soo qaadayaa min laba madax inantana madax shan inta laga soo qaadaabuu isna laba qaadan inan kula laba inantuna hal bay qaadan shantaa masalo waxaa leeyahay qismada ayaa u khayr badan masalooyin aan koobnayn oo aan tiradoodu aanay koobnaynna waxaa leeyahay inuu hulud saddex meeloodoo meel iska qaato ayaa u khayr badan waa marka ay labanlaabkii ka badan yihiin ee ay dee afar iyo shan iyo lix iyo toban iyo wax ka badan marka ay yihiin hadduu ku dhex dhaca dee wax yar baa ku soo hagaagaye saddex meeloodoo meel intuu iskala tago halkaa ha kala baxo deetana kuwali ha googoosaan inta yara u soo hadhay saddex masalena waxay yidhaahdaan way u siman yihiin suludka iyo muqaasabadu waa isugu mid dee hadday isaga iyo laba inanoo walaalaan yihiin hadduu sulud qaatana waa hal hadduu la qaybsana waa saddex madaxun bay u qaadan akhun wa ukhtun dee waa ti oo kale labada ukhtana waa hal madax akhuna waa madax isana waa madax hadduu laba qaybsana waa laba hadduu sulud qaatana waa la mid jadun waa arbacu akhawaat awow iyo afar habloodoo walaala ah dee labadanna madaxumay noqon labadanna madax isna madax waa saddexdii hadduu sulud qaatana waa saas leeg saddexdaana way u siman yihiin taasi iyadu ma hawl badnaa oo waatawina leeyahay wa in yakun in yuujad haddii la helo yacnii ama in yakun maca aljaddi hadday ahaadaan awlaadu aslayni awlaad ay labada asalba wadaagaan meydka awlaad hadda ikhwaan laga wada aabi hooyada ay wadaagaan wa abin aw abin wowdu bimacnaa abweyn ama aabbown ay wadaagaan awowgii iyo walaalo xagga abon meydka ka walaala yihiin wasaada uluhu ulusulmaal hadduu uga kordho calaa qasmin la qaybsiga wajaba kaas baa u waajibi hadday labanlaabkii ka badan yihiin ooy saddex iyo wax ka badan ay yihiin dee wuxuu iska qaadanuu uludka wasaada uluhu calaa qasmin waxaynu markaa aynu hadaa ka fahmaynaa haddii aanu uludku muqaasabada ka badnayn ee muqaasabada ay u badan tahayna wuu la qaybsan id laysa fardun id laysa hunaaka fardu duu fardin waa marka aan mid farali meeshaa joogin taasi waa masaladii hore waxaa kuu timi masalada dambe ee marka ay la joogaan awowgii iyo walaalihii kuwa faral leh oo waxa la jooga hablo waxa la jooga axadu zawjayn ninkai ma weynaydii waxa la jooga hooye waxa la joogta ayeeyo ayaa la joogtaa marka ay kaa faralkani faralkiisa qaataan saddex mid ayuunbaa markaas u yeelan inuu la qaybsigu u khayr badan yahayuu markay intaasi qaataan oo dee inta soo hadhay inuu la qaybsado masala dee waa mid walaal keliya ama waa walaal keliya inuu la qaybsado u khayr badan taa la qaybsigaasuu samayn hadduu ulusulbaaqigu inta soo hadhay uludkeed hadduu u khayr badan yahayna ulusulbaaqigaasuu qaadan sudusu jamiicilmaal inuu maalka oo dhan suduskii qaataa hadday u khayr badantay u badan tahayna kaas ayuu qaadan walaysa canhu naasilan bixaalin waana halkuu raxbiyaduu lahaa marnabana awowgu sudus hoos uga dhaadhici maayo suduska hoos uga dhaadhici maayo dariska qaybtiisa hore halkaa inoogu jirto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا مسائلك أووغا إيا ولاله مسألة اللباد وحن حدي وذو فرن لتشوغ مد فرن لهدو لتشوغ كافر الكلمة فرن الكي سقاطه saddex mid ayuunbuu yeelayaa inuu sudusku sudusu jamiicilmaal hadduu khayr badan yahy isagu iska qaadan oo masalan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo awow laba inanay walaalayihiin iyo inan lix marka lagu dhiso dee habluhu uluaan bay qaadan awowguna hal buu qaadan inta soo hadhayna markaa walaalaha ayaa qaadanayo isagu suduskiisaas ayuu ku ambabaxaya oo markaa suduskaas ayaa u khayr badan oo marnaba aanu ka degaynin marna sulusulbaaqiga ayaa u khayr badan marka faralka la qaato masalan mayd baa dhinto wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo hooyadii iyo awow iyo walaal iyo walaal iyo walaal saddex walaaloo midiinan tahay dee labiyo toban baa lagu dhisayaa islaantu markaa rubuceeda ayay qaadan hooyaduna suduskeeda ayay qaadan inta soo hadhayna awowguna markaa ulusulbaaqi buu markaa halaa ka qaadanayaa wixii soo hadhayna markaa walaalaha qaadanaya hadday masalan dee mid iyo laba iyo yihiinna muqaasabada iyo u khayr badan marka ka faralkeli u fulo muqaasabada ayaa uga khayr badanaysa oo uula qaybsan markaa waa halka wina leeyahay ow ama yakuunu wuxuu noqon raaqiib waa eray markaa iska yar cawiisa ama erayada markaa sugo adag ayuu ka mid yahay laakiin wuxuu uga jeedaa uun ow yakuunu waxa uu noqonayaa raaqiib bisudsihi mid dheeraad u qaata ama raaqiib mid daalac u qaata ama ziyaado u qaata oo bimacnaa suduskii ayaa uga badan qismadii iyo suduskiiba buu ka wadaa ow yakuunu wuxuu noqon raaqiib bisudusihi suduskiisa mid dheeraad u qaata ama ziyaado ama daalac u qaata ama kora ama saa'id u qaata caaliyan wa zaa'idan bay odhanayaan bisudsihi marka yacnii u dheeraadsan yahay ee u badan yahay suduskiisa sudus jamiicilmaal ayuu qaadan ow saada ulusulbaaqi sulusulbaaqiga u kordhay hadda suduskii uma kordhin oo dheeraadkii suduska uguma jire sulusulbaaqiga ayaa waxa soo hadhay markaa kafaral kale baxo inuu suluska qaataa markaa u kordhay wa kaana nusaga qaarkood waxay odhanayaan wowgaas bimacnaa a weeyaano ow kaana saa'idkiyo dheeraad ku cday filqismati xagga qaybinta iyo la qaybsiga walaaloo kale ula qaybsado ayaa siyaadaya dheeraadka ku jira fardun baana wujida la helay intan masalabana fardun duu faradin mid faral u saaxiiba ayaa la joogo markuu faralkiisii qaato ayaa suduskii u badanaya ama sulusulbaaqi ama qismadii faljaddu ya'khudu laxada alajwada awowgu wuxuu qaadanayaa ka ugu dheefda badan ee ugu wanaagsan ayuu qaadanayaa mar saasaynu nii waxaynu odhan karraa ow ya ow yakuun waxaa raaqii mid yacnii dheeraad ahaan u qaata ama daalac ahaan u qaata bisudsi sudusku markuu sudusmaal u badan yahay ow ama zaada uu kordho sulusulbaaqii sulusulbaaqi ayaa u kordhay wa kaana fi lqismati qaybsiganay wax qaybsanayaanna fardun baa wujida la helayoo mid farallabaa la jooga faljaddu awogu yaakudu wuxuu qaadan al axada ka dheefda badan alajwad ee u wanaagsan markaa haddaba wuxuuhi ismaqsim ilxaasila kadib xaasilka iyo waxaa soo hadhay intuu awogu nasiibkiisii qaatay xaasilka waxaad u qaybsan lilikhwati walaalihii bayna jumlatihim duuduubkooda lidakarin kii labaa ka unhayayni laba dhadig oo kale maa liunhayayni wixii laba dhadig u sugnaaday oo kalaa u sugnaaday lidakarin waxaa u sugnaaday kan unhayayni laba dhadig oo kale wixii dheebtay qaadanayeen buu qaadanayaa waxay yidhaahdaan mararka qaarkood waxba maba soo hadhaanba marka faralka ee la qaato waxba ma soo hadhaan ama wax yacnii masalan wuxuu ka meyd baa ka dhinto wuxuu ka tegey laba hablood uu meydku dhalay iyo hooyadii iyo ninkeedii ayuu masalan qofkaasi ka tegey marka labada iminka hablood waa suluhaan hooyaduna waa sudus zawjkuna muxuu qaadanayaa isaguna hablaha joogay zawjku muxuu ku dhexli jiray laba faral usoo kuma dhexli jirin labasii faral maxay ahaayeen iminka rubuc iyo iyo nisba rubuc bima ku dhexlaya ka bintayni wa ummin wa zawjin markaa labiyo toban markaad masaladii aad labiyo toban masaladii markaad ku dhiso hablii waxay qaadanayaan siddeed zawjiina saddex buu qaadanayaa maxaa soo hadhay markaa hal baa soo hadhay awowguna wuxuu doonayey dee sudusoo laba abuu doonayey isaga waa loo cawlayaa oo masalada saddex iyo toban baa la geynayaa walaaluuna meesha way ka baxayaan mar haddaanay waxba soo hadhin sudus wax ka yar baa mararka qaarkoodna soo hadhaa markaa waa loo qadaraayo markaa ee waa isagana waa loo soo cawlaa mar hadday ama sudus wax ka yari soo hadho isaga markaa waa loo soo qadaraya inta ka dhiman hadduu sulus soo hadhay isaguma qaadanaya haddii kale waa loo soo cawlaya walaaluna meesha way ka baxayaan wuxuu yidhi haddaba iskala soo gudub intaasoo wuxuu yidhi sheekhu raxima allahu tacaala wain yakun wain yuujad haddii la helo maca aljaddi haddaan tii taamadahayd ka dhigo haddii la helo maca aljaddi wain yakun wain yuujad maca aljaddi awlaadu aslayni walaalaa iyo abiiho iyo wadaagaan wa abin aw abin ama aabbowna wadaaganoo walaalo xaggo iyo xaggaaba walaalo xaggaabo oo wasaada uludu ulukiisuna ulusulmaal lauga koro calaa qasbin la qaybso walaalo la qaybsa wejida kaasaa waajibaya id laysa fardun waa markaanu meeshaa mid faral qaadanayaa joogin ow ama yakuunu waxau noqonayaa awowgii raaqii bisudsi mid suduskiisa zaa'id ahaan iyo dheeraad ahaan iyo daalacaanu u qaata oo suduskii ayau badan aw ama saada ulusulbaaqii ulusulbaaqiibau kordhay وكان أو كان زائد في القسمة وهذا أما وكان في القسمة وها هذا فرض وجد فرل له ليبا هذا ذو فرل با كجرا فالجد أووه يأخذه حقادنا على حد كونه وضبط ألا جود يوفي عنه ثم اقسم الحاصلة وحي صاهري للإخوة والالي وقيم بين جملتهم دودوب كودا لذكر كلا وحوصل هذه كوثيين ما لو لوثيين كوثيين أو كلام wixii laba dhadig u sugnaaday oo kale falakhu lilasayni fanaaqisuhum fabnu lakhi lasnayni uma alasli um alcami fabnihi facamun lilabi uma ibnihi famuctiqu falcasibi afartaa bayda ee uu inooga hadlay ictiraadka ah ee uu inooga hadlay awowga iyo walaalaha dib waxa uu igu noqday liaqrabi casabaati casabaadkii ugu dhawa waxa u sugnaday bacd alfardi maa yabqaa alibnu waxaad tidhahdaa faalaakhu lilaslayni waxaa ku soo xiga walaalkii xagga iyo xagga aabba ay wadaagayeen fannaaqisuhum kii hooyo dhinnaa fabnu akhil aslayni labada asalba kii ay ku walaalay inankiisii uma alasli asal qura ay ka walaalay inankiisii uma alcami adeerkii fabnii adeerkii inankiisii fa cammin lilabi adeerkii aabbaha uma ibnii inankiisii fa muctiqinkii u xoreeyey falcaasibi waxau sheekhu inoo tirinayaa halkan uu dib inoogu noqday waxa kaloo ku soo xigaa buu leeyahay inanka iyo inankiisa aabbaha iyo awowga waxaa ku soo xigaa walaalkii ay aabbiyo hooyaba wadaagayeen oo waa halkanuu leeyahay falakhu lilaslayni falakhi haddaad to hoos dhigo halkiin ku xidh falakhi lilaslayni ayuu sugnaaday waxay soo dheeraaday ama dhammaantii ama haddaad alibnu huwa ibnu tiraadana dee iyana gudaxaase ka wanaagsan falakhi lilaslayni in halkaasu lagu wada cadfo fannaaqisuhum kii hooyo dhinnaana waa maxay waa walaalkii xagga aabbown ee hooyo keli unay wadaagayeen waxau haddana ku yidhi fabnu akhil aslayni waxaa ku soo xiga walaalkii labada asalba ay wadaaya hooyo aabba ay wadaagayeen inanku dhalay oo adeerka u ahaa uma alasli kii ay asalka keliya wadaagayeen walaalka aabbaha inanku dhalay ayaa ku soo xigaa uma alcami adeerkii ayaa ku soo xigaa ay dee aabihii aabbihi hooyaba wadaagayeen fabni haddana in adeerkii adeerkii ina inankiisii fa camu lilabi adeerkii haddana aabbaha adeerka u ahaa uma ibnihii inankiisii haddii markaa kuwaa la waayo oo qofkani waa qof marun la xoreeyey fa muctiqi waxaa ku soo kii xoreeyey oo casabadaa saasaa warrayayso waa ijmaac oo faliawlaa rajulin dakarintii ayay soo gelayaan kan caasib kan xoreeyey inuu markaa meesha soo gelayana dee xadiidkiibaa isaguna ahaa xaakim iyo ay warinayeen ibnu xibbaan iyo alwalaaw luxmatun ka luxmati nasab waluhu waa hilib hilibka nasabkaoo kala la mida waluhu waxa weeye qofkaa xoreeyey waxa uu ku yeelanayo bayhaqina wuxuu warinayaa nin baa nebiga nin ula yimi addoon markaasaa wuxuu hi waan soo iibsaday yaa rasuulla si aan u xoreeyo arrinka dhexalkiisu muxuu noqonayaa wuxuu hi in taraka casabatan falcasabatu axaq hadduu qaraabo nasab ka tago ayagaa mudan wailaa falwalaa'u laka weli adaa yeelanaya ama ha labaad ama ha dhadigaad qofkaa xoreeyey isagaa leh leanna waa ka xadiidku ah inama alwalaa'u liman actaq walaha waxaa leh ciddii xoraysay walaa waxaa iskale ciddii xoraysay kadibna waxaa ku xiga kaa casabadiisii casabadiisii casabatu nafsigiisii inankiisii iyo inanka inankiisii iyo aabbihii iyo awowgii iyo falaakhi waxaa markaa kaloo yeelanaya wixii soo hadhay walaalkii lilaslayni aabbihi hooyaba ay wadaagayeen fa naaqisuhum kii hooye dhinnaa walaalkii hooye u dhinaa xagga abbay ka wala lahaayeen fabnu akhil aslayni labada asalba walaalkii ay wadaagayeen inankiisii baa ku soo xiga uma alasli kay asal qurho aabba a wadaagayeen inankiisiibaa yacnii isaguna yeelanaya wixii soo hadhay ama kii ugu dhowaa uma alcami adeerkii ayaa haddana ku soo xiga fabnihi inankiisii fa cammin lilabi adeer aabbaha adeerkii uma ibnihi inankiisii fa muctiqin kii xoreeyey falcaasibi kaa muctiqaa caasibkiisii ayaa ku soo xigaya uma libayt ilmaali irsulfaani uma dawi lfuruudi lazawjaani binisbati lfuruudi uma dirahim qaraabatun fardan wa tacsiban cudim wuxu uhi uma libaytilmaali baytulmaalka ayaa bangiga muslimiinta ayuu u sugnaaday irsul faani irsul meyita irsul shaksil faani shaksigan markaa dhintay ee dhammaaday uma dawilfuruudi kuwii faralyaalka u saaxiibka ahaa ayuu u sugnaaday la zawjaani labadii markaa sawj maya ayagu binisbati lfuruudi faralyaalkoodu hadba nisbadiiyo qadarkay lahayd ayaanay markaas u yeelanayaan uma diraxim kii raximkii qaraabada u saaxiibka ayaa ku soo xigaya qaraabatun idaa udima cudima idaa cudima marka la waayo qaraabatun fardan ku dhaxasho wa tacsiban iyo casaba ku dhaxasha ama fardan wa tacsiban min jihati walay min jihati casaba marka qaraabo la waayo kuwaas ayaa ku soo xigaya sheekhu markuu inoo soo sheegay casabadii ayaa wuxuu uhi casabadaa iyo kaa walaha walaha laba haddii la waayo oo qofkani cid qaraabo ahoo meeshaa u joogtaa ma jirto way dhacdaa oo waa la arkaa innagaba qof yacnii qoomiyadaha iyo dalalkaa kale ka soo jeeda oo cid alliyaal iyo cid u joogta meeshan aanay jirin oo hanti ku lahoo ku dhintay waa la arkaa mar kadib waxa uu leeyahay hadday taasi uma libaytilmaali dhaxalkiisa waxa yeelanaya dadka muslimiintaabaa dhaxlaya sida ay diyo iyo mag haddii lagu yeeshaba uga bixinayeen arrintaana waxaana la dhigayaa baytulmaal bangiga muslimiinta ee baytulmaalka la odhan jiray hantida muslimiinta ka dhexaysa la dhigi jiray wixii mooda la dhigi jiray ayaa loo dhigayaa weliba waxay yidhahdeen dee waa marka uu nadaamsan yahay ee imaam caadili uu hayo ee masaaribdiisa iyo masaalixda muslimiintu ay leedahay lagu bixinayo waxaanay u deliishadeen xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan ibnu xibbaan iyo waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam yihi ana waarisu man laa waarisa lu caqilu can waarisu anigu waxaan ahay isagoo dee madaxii muslimiinta u taagan dhaxlaha kaaan dhaxlo lahayn aniga ayaa magta ka bixinaya anigaana dhaxlaya kaasi waa mid oo uma libaytilmaali irsulfaani baytulmaalkiina ma habaysna wax baytulmaal la yidhaahdaa ma jiro seenan oo kale maxaa la samaynaya uma dawilfuruudi la zawjaan haddii uu qof faralli joogay oo masalan sida xaas oo kale ayuu lahaa iyo inan oo kale dee markay intoodii qaateen baa wax soo hadheen lama hayo markaa casabo lama hayo qaar wala lama hayo baytulmaal lama hayo maxaa la yeelayaa uma dawilfuruud ila zawjaani binisbati lfuruud kuwaa faral kale ayaa dib loogu celinayaa waxaana loogu celinayaa binisbati furuudihim waxaa la yidhi hadduu shaksi qudha yahay isagaa la wada siin ina faral buu ku qaadan oo masalan waa inan kala barh faral bay ku qaadi kareen raddi bay ku qaadinay ku celin waa koox sidii qudha waa hablo u dhalay ama walaalo dee si siman baa loogu qaybin hadday laba sinfi yihiin masalan waa hooye iyo waa inan dee masaladu lix bay ahayd oo inantuna saddex bay lahay hooyaduna dee waxay lahay sudusoo hala labaa soo hadhay oo meesha dhex yaalla waxaa loogu celiyay binisbati alfuruud furuuddoodu nisbaday kala ahayd ayaa loogu celinayaayo dee afar bay qaateen inantuna hal oo rubuca bay ay hooyadu qaatay islaamdu inantuna alaaatu arbac bay qaadatay markaa waxaan soo hadhay sidaasuun ha loogu qaybiyo oo markaa asalkii haddana waxaa loo celinaya saddex hooyaduna hal bay qaadanaysaa inantuna labay qaadanaysaa ilaa rubuc iyo alaatu arbac bay u kala qaadanayeen wuxuuna yidhi la zawjaani labada sawj lagu celin maayo dadka kale qaraabada ee qaraabada la wadaagunbaa lagu celinayaa li'annahu sawjaanka qaraaba kama dhaxaysee nikaax iyo guur baa isu keenay intuu nasab keenay ama nikaax keenay oo taswaalidu tidhaahdo iyagoo qolyahan masaakiintaa ka saaraya ee la yeso ducadana xataa kaga bakaylay bay berigeeda ducadu wax intii nasab keenay ee nikaax keenay ilaa u dembi dhaafi ohan jireen macnaha kuwan ka saar ilaah u dembi dhaafi weeye kuwan waayo nasab iyo nikaax tuban nagama dhexeeyo markaa kuwan dee nikaaxanuba isu keeno nasab kama dhexeeyo hadduu laakiin dee nasabkiina meesha ku jiro oo ay markaa dee isna qabaan nasabna ay wadaagaan markaa kuwa lagu celinayu ka mid noqonaya binisbati lfuruud uma diraxim haddii la waayo kaana waxaa dadkii dawul arxaamka ahaa ayaa la siinayaa dawul arxaamkuna waa mid kasta oo qaraabo ahoo aan faradna lahayn casabana ahayn waxaana lagu tilmaamaa toban ama koob iyo toban waa awowga hooyo hablaha uu maydku ahay carruurtay sii dhaleen carruurta awowga iyo habluu dhaleen amayna ama habla ha ahaadaan waa qaraabown walaalaha lab hablahay dhaleen ayaguna inamadunbaa dhaxlee habluu adeer ma dhaxlaan waa hablaha markaa ay walaaluu dhaleen u adeerka u yahay inamadanu adeerka u yahay ama walaalihii waa hablahay dhaleen ee adeerka u ahaa habluhu carruurtii adaama hala badan ama hadha digaadaanoo abtiga loo ahaa walaalaha xagga hooyo carruurtay dhaleen wiilashoodii hablahoodii waa isku mid adeerka xagga hooyo hablaha ee adeerradu dhaleen ee dooyinkii abtiyaashii habaryarihii kuwaas baa la yidhaahdaa dawul arxaam kuwaas ayaa dhaxalkii kadibna yeelanaya sidee bay u yeelanayaan madhabu ahlilqaraaba iyo madhabu ahlitansiil ayaa laga qaar waxay yidhahdaan kii ugu dhow meydka ayuunbaa markaa wixiiba wada qaadanayo madhabu ahliqaraaba bay yidhaahdaanoo shaaficiyadu madhabkaa way daciifiyaan iyo madhabu ahli tansiiloo mid walba in la dejiyo kii uu ku soo dhowaaday halkiisii un in la keeno oo say u dhexli jireen usuushoodu un loo dhaxal siiyo markaa wuxuu yidhi intaa kadib uma libaytilmaali baytulmaalka muslimiinta ayuu u sugnaay irsulfaani irsu shaksilfaani ayilmeyti qofkan dhintay dhaxalkiisii wuxuu sugnaay baytulmaalka muslimiinta hadduu nadaamsan yahay uma dawilfuruudi waxaa lagu celin kuwii faralyaalka lahaa hadday jireen la zawjaani labadii sawj ma iyaga lagu celmaayo sawjiyo sawjo qaraaba kama dhaxayso binisbati lfuruudi hadba faralyaalkoodu qadarka ay ahaayeen ayaa loogu celinayaa uma diraxim kii raximkiiyo qaraabada u saaxiibka ahaa ayaa lagu celin cudiba idaa cudiba marka la waayo qaraabatun qaraabo marka la waayo fardan wa tacsiiban yacnii ku qaraabaya ama ku dhaxlaa amaa uma diraxim qaraabatun wahuwa qaraabatunna waa layidhi ama qariibun weeye diraximku cadima waayey fardan wa tacsiiban yacnii inuu ku dhaxlo laysa biwaarihin bilfardi walaa bitacsiib waa diriximku waa mid qaraabahoo waayey faral iyo casab macnaha aan ku dhaxlayno waaris ku dhaxlaya faral ama casbaanayn amaa uma diraximi qaraabatun huwa duu qaraabatin qaraaba midu saaxiiba weeye kaasoo cadima waaye fardan wa tacsiib oo faral iyo casaba midnaba aan waxba ku dhaxlaynin ama uma diraxim qaraabatun ay qariib weeye ama uma diraxim ayaa yeelanaya cudiba idaa cudiba marka la waayo qaraabatun fardan ku dhaxasha wa tacsiiban iyo casaba mid ku dhaxashaba ka soo gudubintaana halkan wuxuu inoo gelayaa iyadana casabooyinkii kale ama casabatu bikayrihim wacasaba lugta akhu yumaasilu waminta libni miluha wanaazilu walugta laa farda maca jadin laha fii kayri agdariyatin kama laha wuxuu uhi wacasaba alukta walaasha waxa casabeeya akhun yumaasilu walaal la mida wa binta libni bintulibnina waxa casabeeya inantu maydka miluhaa mid la mida wanaazilu iyo mid ka hooseeya waa laba masalo wuxuu leeyahay walaasha ay xagga hooyaha xagga aabba meydka ka walaala yihiin iyo walaasha ay xagga aabba un ka walaala yihiin waxa casabeeya oo ayaduna hal qori ay ku qaataa isaguna laba qori uu ku qaataa akhun yumaasilu walaal la midoo la siman ay isku derajo yihiin markaa maalka oo dhan ama haddii ay wax soo hadhaan wixii soo hadhay waxay u yeelanayaan inankina hal qo laba qori inantinin qori lidakari mislu xadilunhayayn wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaa falidakari mislu xadi lunhayayn ilaahay baa yidhi hadday ahaadeen walaa lab iyo dhadig ka lab waxa u sugnaaday laba dhadig dheeftood waaye wa bintalibni inanta uu meydku awowgii inankiisu dhalay waxaa casabeeya midluhaa mid la mida ayaa casabaynaya oo xagga derajada kula siman oo walaalkeeda ama inadeerkeed ah mar hadduu la siman yahay ama ulusaynka waxa uga soo hadhaan ama yaanay uga soo hadhin waa mid midluhaa hadduuse ka sarreeyo midluhaabay wuu ridayaa oo uu ibni iyo bintu ibnilibni ay noqoto wuu xijaabayaa markaa ee waa inuu yahay waxaa kaloo ayana casabaynaya wanaazilu mid derajo ka hooseeya mid derajo ka hooseeyaoo ayaa casabaynaya laakiin waa maxay marka uu casabaynaya waa marka aanay sulufaynkii waxba ku lahayn oo waa maxay mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey laba habloodoo awowu yahay laba hablooduu dhalay isagu bintu sulbi bintay sulbi laba hablooduu dhalay iyo bintulibni inanu awow inankiisu sii dhalay iyo ibnu ibnilibni inankiisa inankiisa inanuu sii dhalay iminka marka dhaxalka saa loo eego uluaynkii waxa qaadanaya labadan hablooduu dhalay inantan waxba usoo hadhi maayaan kaa ka hooseeyay eddada u noqonayso ayaa ayaa xoojinayaoo markaa casabaynayo intaasay wada qaadanaya lowlaaw haddaanu isagu jirin way dhaci lahayd ayadu li'anno dee waxa sulutaynkii baanay waxba ku yeelateen laakiin hadday sulutaynkii wax ku leedahay ma casabaynayo masalan mayd baalita wuxuu ka tegay inanuu dhalay oo bintu sulbi ah iyo bintulibdi inanuu awowiye inankiisu sii dhalay iyo ibnulibnilibni inankii maydku inanuu sii dhalay miduu sii dhalay ayaa wada jooga markaa ma casabaynayo leannahu inantanuu dhalay keligii waxay leenis inanta galla sudus bay leedahay umanta sudus bay haysataa inankuna wixii soo hadhuu yeelanaya ibnulibni ibnigaasi markaa uma baahna casabadiisa faral bay leedahay wa casaba lukta waxaa casabaynaya walaashii oo la qaybsanaya wixii ay wada helaanoo laba madax iyo madaxay u qaadanayaan akhun yumaasilu walaal la midoo la siman haddii aanu la sinayn ilaa akhun yumaasilu baynu nee akha xagga aabba ukhto shaqiiqadaa ma casabeeyo ukhto shaqadii waxaa yeelanaysaa faralkeeda isa baaqii u qaataa akh abaweyinkuna ukhtada leabkaa ma casabeeyo wuu xijaabaa wa binta libni inantiiu markaa maydku dhalayna waxaa yana maydku awowgaha inankiiusadaa waxaa casabaynaya midluhaa mid la midoo isku derajo yihiin wanaazilu iyo mid hal derajo ka hooseeya ayaa markaa casabaynaya waluqt wallahu aclam halkaa inagu joogo